barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiis ah lixda bisha sebtembar sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda duhurnimona waxaa ka mida jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne oo sannad walba deeqo waxbarasho siisa qaar ka mida ardayda dhigata jaamacadaha
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka qalin jibiyey jaamacad ay bilowgeeda iyo dhammaadkeeda wada dhallinyaro yihiin maamulkeedu dhallinyaro yahay dadka ka wada shaqeey boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhallinyaro yihiin waxaan dhallinyarada heer hiiraan ama soomaaliyeed ugu baaqi lahay in ay jaamacadda hiiraan kasoo qayb qaataan
waxaad kale oo aad maqli doontaan dowrka ka qaybgalka siyaasadda ee dhallinyarada somalilan heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a dhalmi ubaxa caashaqa aloofbaa ku daahane halka layla joogtiyo london
waxaad kalood maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ugu yaraan toddoba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib dhulgariir khamiista maanta ah garaacay jasiiradda hokkaido ee waqooyiga dalka jabaan dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa toddoba dhibic lix ayaa dhoobe iyo dhagxaan ka soo daadiyey buuraha kuna rogayay boqolaal guri oo ku yaala deegaanada la degan yahay ee jasiiradda ku dhowaad saddex milyan oo ruux oo ku nool jasiiraddan ayaa hadda aanan haysan wax koronto ah waxaa sidoo kale xidhan nidaamka tareenada iyo garoonka ugu weyn jasiiraddani ee jitose telefishinka qaranka jabaan ee n h k ayaa sheegay in boqol iyo afartan ruux ay ku dhaawacmeen dhulgariirka halka afartan kalena lagu la'yahay geeri iyo nolol ra-iisul wasaare shinso abe ayaa sheegay in shan iyo labaatan kun oo askari loo diray hokkaido si ay uga qayb galaan howlaha gurmadka ah ee loo fidinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dhulgariirka dalka jabaan ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay ka dhacaan dhulgariirada bishii maarj ee sanadka labada kun koob iyo toban dhulgariir ka dhacay dalkaas ayaa sababay khasaaro iyo dhimasho badanba
dalka afghanistanna waxaa maanta loo baraardiiqayaa ugu yaraan lix iyo labaatan qof oo rayida oo lagu dilay qaraxis midaamin oo ka dhacay magaalada caasimada ah ee kabuul dadka dhintay ayay ka mid yihiin ciyaartooy wariyayaal xubno ka tirsan howlwadeennada gargaarka deg deg ah iyo dad kale oo shiciba afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in dad kar u dhaafayo boqol qof ay lagu daweynayo dhowr cusbitaal oo kala duwan booliiska iyo dad goobjoogayaali waxay sheegeen in laba qarax oo kale ay dhaceen isla markii qofiisa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey xarun ciyaaraha lagu qabto oo xilligaasi ay ka socotay xaflad oo ku taala duleedka magaalada kaabuul gaar ahaana xaafadda la yidhaahdo daashti baarji
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxauu idinkaga imaanayay v o a jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa inta badan ardayda dhallinyarada ah ee wax ka bartaa siiso deeqo waxbarasho oo lacag la-aan ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane jaamacadda ayaa si gaar ah waxay dhallinyarada garab ugu siisaa inay ka qayb galaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed sida uu v o a u sheegay maamulka jaamacadda hiiraan axmed maxamed nuur xuseen way jiraan arday dhallinyaro aan wax lacaga laga qaadin ujeedkii hadafkii loo asaasana jaamacadda ay ka mid ahayd jaamacadda hiiraan waa non profit organisation wax maarad faa-idoona ma aha waa inay oga faa-idaysaa dadka tabarta daran ama aqoonta ah ee maaragtay kasoo baxo for example ugaas khaliif maaragtay kuleeshkeedao kaleeto dhallinyaradaas si toosaa loo keena jaamacadda oo waa looga faa-iideeyaa waxaa kaloo ka mid a mataqaanaa dhallinyaro aana awoodin in ay iska bixiyaan waxbarasho marka ay dugsi sare kasoo baxaan magaalada iska geli jiray ayay jaamacadda soo qabataa ay wax bartaa dadkaas waalidkoodana aada u toobdaran yahay qaarkood ay ka shaqeeyaan xirfadayaal ay yihiin wixii ay gacanta ay kasoo shaqeeyeen laba cunug ama saddex ogama bixin karaan jaamacaddii waalidkii marka jaamacadda ayaa dhabarka u ridato qofkaas ka damaanad qaado waxbarasho maarata si fidiya wax ku barto dan haddana qofkii meesha ku masii dhaaftay ee jaamacadda waxay u sameysaa dhiirigelin in qofkii maaragtay master ay la raadiso master uu soo barto marka uu soo noqdana jaamacadda uu ka howlgalo oo la shaqeeyo jaamacaddii qaarne maamul ahaan iyo shaqaalaha kale lagu daro markuu maaragtay digriga koowaad uu qaato shaqaalaha jaamacadda lagu daro kan ogana faa'iidiyo xooggiisii maadaama wixii lasoo baray iyo qaabkii lagu soo baray uu ogyahay walaalihiisa dambe ee duruuftaasana asigana uu oga faa'iideeyo sidaasay marka jaamacadda iyo ardada ay maaragtay dhallinyarada ay u tixgelisaa ayna usoo dhoweysaa waxaa jira dhallinyarada baraarug weyn oo dhinaca waxbarashada ah laakiin caqabadaha jira waa dhinaca dhaqaalaha runtii waxba waxay u leedahay qiimo weyn ayay agtooda oga fadhidaa waayo waa dhallinyaro badan aan awoodi lahayn ama dhallinyaro badan oo maaragtay aanan fursado aan u haynin ayaa fursad ay u tahay jaamacadda inay ka bartaan wax ayna ku soo biiraan bahda jaamacadda hiiraan sababtoo ah haddaysan maaragtay xilligaa aan kuu sheegayo oo la fur labada kun iyo shantii abtunow haddayna jaamacadda ayna dad soo saari lahayn maaragtay ma ma ma isbedeli lahayn ma taqaanaa qaabkii dhallinyarannimo iyo qaabkii maaragtay ay gobolka ugu noolaan lahaayeen sidaas darteed si ayna maaragtay ayna u dadkiina u bahaloobina jaamacadda hiiraan ay albaabada loogu furay inay ka faa'iidaystaan dhallinyaro badan ayaa ka faa'iidaysta deeqaha waxbarasho ee jaamacadda hiiraan qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa waxay ka mid noqdaan howlwadeennada jaamacadda waxaana ay dhallinyarada kale ee magaalada ku dhiirigeliyaan in ay ku biiraan jaamacadda hiiraan magacayga waa siciidi cilmi cabdi waxaan ahay arday ka qalinjibiyey jaamacadda hiiraan waxaan ka qalin jibiyey sanadii laba kun toban iyo todoba laba kun toban iyo sideed waxaan bartay kuliyadda faculty of economy and management department public administration waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in aan ka qalin jibiyey jaamacad ay bilowgeeda iyo dhammaadkeeda wada dhalinyaro yihiin maamulkeedu dhalinyaro yahay dadka ka wada shaqeey boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhalinyaro yihiin waxaan dhalinyarada heer hiiraan ama soomaaliyeed ugu baaqi lahay in ay jaamacadda hiiraan kasoo qeyb qaataan sababtoo ee jaamacadda waa jaamacad dhalinyaro wada miraneh boqolkiiba sagaashan iyo sagaalneh waa wada dhalinyaro waxaan leeyahay kasoo faa'iidaysta jaamacadda hiiraan waana ku mahadsantihin magacayga waa cabsanaa ismaacado waan jeclaha inaan contributa wax ka qaato si aan yani mataqaanaa maadaama aniga si free aan wax kugu barta jaamacaddan hiiraan oo semester one ilaa iyo semester eight aan si free aan wax ku baranayay iyadoo jaamacaddii ay degantaha guryo kira oo loo baahan yahay qarash badan uu ku baxaayo anigana si free a laygu siiya anigana sidoo kale inaan kaga faa'iideeyo ardadii iyo jaamacaddii aan kaga faa'iideeyo jaamacadda ayaa xarun weyn waxa ay ku lahayd duleedka magaalada beledweyne gaar ahaan deegaanka ceel jaalle laakiin maanta waxba laguma barto sababtoo ah waxaa fadhiisin ka dhigtay ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom ilaa dhowr kambas oo magaalada dhexdeeda maaragtay guryo ah ayay wax ku ardada wax lagu baraa waana dareemi kartaa guri meel guri ahaan loo dhistay ee jaamaca ardada lagu wax lagu bari karo sida ay noqon karto arrinta baahi weyn ayaan u qabnaa kambaskeenna jaamacadeed ahaan xitaa waxay leedahay jaamacadda oo loogu talagalay basas lagu aadi lahay kambaskaas loogu shaqeyn lahay way leedahay matooradeediyaa jiro laabrerigeediyaa jiro laababkiyaa jiro ardadoo xiise u socoto ayaa dagaal lagu soo gala meesha mayna kusoo gelin dad iska socdo nabada mayna kusoo gelin dagaalay markaa etoobiya kusoo galeen ardadii mar lagu dagaalamaayo mayse joogi karin waa soo baxnay maalintaas waa laga soo qaxay qaxidaas maarta laga soo baxay ayaa ayagana soo degeen degistii markaan ku noqonan dhahna meeshaan ardaya wax ku barato waxaan rabnaa in noola baneeyo waxay qabsadeen shan iyo toban beri shan iyo tobanka beri aan hakad u gelinay waxbarashadii daraasada aheyd way suurtageli weysay idaarada jaamacadda maamulka go-aanay qaateen xilli ay ka bixi doonaan lama ogo shan iyo toban beri dad ciidan qabsado meeshii haddana aana ka bixin waxaan daraasadda inaysa joogsanin ay socotaan go-aan ku gaarnay anoo jaaniskana ka faa'idaysana waxaan dhihi lahayn oo baaq aan ugu diri lahayn ra-iisul wasaaraha etoobiya ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweynaha soomaaliya dhammaantoodaba inay ka ful maaragtay in ay nagala qabtaan si looga bixin lahaa ciidamada etoobiya ay ku jiro maaragtay kambaska jaamacadda xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington waxaananu ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo qaar ka mida dhallinyarada ku nool somalilan ayaa sheegay inay door mugle ka ciyaari doonaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee la filayo inay somalilan ka dhacaan sanadka dambe dhallinyaradaasi waxaa ka mida muxidiin maxamed cabdi wuxuuna magaalada hargeysa ugu waramay wariyaha v o eda sagal mustafa xasan
markaan usoo noqdo su-aashaada ku salaysan door intee leeg ba ardaydu ka gaari dhalinyartu horumar ka gaari karta xagga siyaasadda horta qofku marka leadershipka la idhaa ama hogaaminta marka la idhaahdo dadka aqoonta leh ee adduunyada garanaysa political science international relationshipka create gareeya ama fikradda ayagoo ikhtiraacay waxay ku salayaan leadershipka ama hogaanku waa kunkii qofa afar qof baa ku jira oo leadership toos ah boqolkiiba ama kunkiina waxaa barta bay dadku yidhahdaan afar qof oo baratiiryahaan ku barta horta leadershipnimada waa wax shakhsiyadda qofka biniaadanka ka soo go-a hanka siyaasadeedna iyo hadafka siyaasadeed iyo caalim alhima inaa noqoto qof meel fog hiigsanaya waxay kamid tahay horumarinta noloshaada iyo inaa mustaqbal ballaaran oo ku salaysan siyaasadda yeelato aniguna waxaan aniguna sidaa aawadeed baan anigoo siyaasaddu ay iskaga jirtay ilaa grade one ilaa ilaa oo haddoon alxamdulilah aanu bareelay inaan isa soo taago stageka ayaan rajeynaya somalilan dadka ku nool iyo populationkana waxaan ka rajeynaya weliba marodijo waxaan ka sharaxanay inay codayaan oo dhalinyarnimada ay igu doortaan oon qarankana wax fara badan u qabto maxaa kugu kalifay inaad xildhibaan noqoto weliba baarlamaanka ah oo meelaha ugu sareeya ama rukumada ugu waaweyn ee dowladuhu ku taagan yihiin ah maxaa kuu muuqda oo aad isleedahay waad ka bedeli kartaa inta aad banaanka ka joogto horta baarlamaanka ama golaha sharci dejinta waa ejiinka keliya uu dalku ka dhaqaaqo qofkii halkaa soo fadhiistaan oo ummadda wax fara badan u horseedi karo ama u bedeli karo waana golaha la awoodda ah madaxweynaha wakhtigaa talada haya waana golaha sbiikarka ee shacabka u hadla ee la xisaabtama xukuumadda wakhtigaa jirta anigoo taa ka shidaal qaadanaya oo dareensan baahida ay ummaddu u qabto inay hesho hoggaan wanaagsan oo ku salaysan caqoon oo qabyaaladii caatifadii ka reeban tahay ayaa waxaan go-aansaday inaan noqdo musharax baarlamaan oo aan jagadaa ku fadhiisto si aan ula xisaabtamo xukuumadda wakhtigaa imanaysa aniga hankaygu wuu ka bilaanay inaan xildhibaan keliya noqdo waxaan doonaya speakerka baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaanka aan noqdo si waayo markaad xildhibaan noqoto wax keliya ma bedeli kartid laakiin speaker markaad tahay waad bedeli kartaa waxaana rajeynaya inaan wax fara badan bedeli karo baahiyo fara badan oo ii muuqda oo ay somalilan u baahan tahay hadday noqoto job creationka ama shaqa abuurka dhalinyarada hadday noqoto investmentiga oo la sajisgaro in investment loo sameeyo dhalinyarada hadday noqoto in barnaamijyo loo sameeyo dhalinyarada lagu dhiirageliyo waxaan noqonaya anigu qof u hadla dhalinyarada iyo qaranka jamhuuriyadda somalilan horumarna gaadhsiiya taasi waa hadafkayga koobaad taasaanan jeclahay in lagu dhiirageliyo dadkuna ay igu doortaan marka dhalinyarada kale ee iyaguna kula sharaxan maxaad usoo jeedinaysaa sidaynu aragnay iminka baarlamaanadoo kale haddii sharci layska keeno sharcigaas intoodaa ugu sareeya unbaa gebigoodaba iska ansixiya iyagoon eegin ama aanay qaarba diidin badankoodu siday sharciyada la keeno baarlamaanku u badan yihiin maxaad adigu aada is leedahay gaar ahaantaada waad ka bedeli kartaa ama dhalinyarada kale kula sharaxan aada kula talin lahayd
horta baarlamaanka imika baarlamaanka aynu doorana hadda waaba muddo dhaafayba shan sane maxaayeday tobanka sano wadanka haysta runtii dadku aada igumay bogin waxqabadkooda oo waxaad arkaysaa in baarlamaanka laftiisu iyagu intay qabsadaan marmar mooshinada qaar intay isku qabsadaan iyagoo baarlamaanka noqday mooshin quutayaal oonay noqon dad ka hadla ajendayaasha wadanka iyo wixii loo soo doortay balse aad dad iyagu shakhsiyadooda iyo rabitaankooda raba inay difloman u sameeyaan oo marmarka qaar oo baarlamaanka laysku qabsado mooshin oo xaalad uu dalkii geliyo halkii ummadda uu horumaray iyo wanaag iyo inay dadkani ay ku majeertaan mustaqbal wanaagsan iyo horumar oo isaga laftiisu baarlamaanka marmar dadkii somalilan ku noolaa uu walaac ka geliya amnigoodii iyo nabadoodii halkay marayso ama sida ay nabadooda u kara ciidgarayn lahayn ay ka baqaan bayna dhaawacanto waxaan u baahanahay dhallinyarada ila sharaxanee facaygaa ee raba inay hanka siyaasadeed ku jiro ee ah inay ummadda wax u qabtaan in marka ay rabaan inay meesha yimaadaan iyagu qalbiga ku hayaan inay ummadda iyo qaranka jamhuuriyadda somalilan isbedelo horseedaan maanta way og yihiin baan odhan karaa sidaan u dareensanay anigu baahiyaadka ka jira imkaaniyaadka adduunka dowladuhu waxay focus ka saaraan oo ay taarget ka saaraan inay ummadda afar qodob meel ka dhigaan waa leydhka caafimaadka biyaha iyo waxbarashada afartaa qodob haddii ay dowladdu si fiican uga shaqayso faamiliyadii iyo qoysaska dhaqaalahooda koror buu kacayaa horumar bay gaarayaan wadankuna way dhismayaan marka waxaa loo baahan yahay baarlamaan la xisaabtama dowladda wakhtigaa jirta kala xisaabtama barnaamij siyaasadeedkuu xisbigaasi soo dhigu ku guuleystay ay dadku ku doorteen waayo de qofki shaksi individual qof uma soo istaagi karo meelo ma oran karo anigu xisbigaasaan doortay muxuu xagu qamay laakiin iyagu waxay u dooranayaan in xukuumadda markaas ula hadlaan u jaalaj garayaanay dee dantoodii iyo mustaqbalkoodii ka arkaan marka waxaa loo baahaya baarlamaanka wakhtigaa la doorto ee xilligaa jira inay la xisaabtamaan xukuumadda la doortay
kaasi wuxuu ahaa muxidiin maxamed cabdi oo wariyaha v o e da sagaal mustafa xasan ugu waramayay magaalada hargeysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o e washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesta shimbir iyo codka fanaanka saki hanad
shimbiryo howlarkaygiyo lahashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida shimbiryo howlarkaygiyo lahashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida adiga lamaanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baantee adiga maanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante tii aan la'aante dadku waayay onto warmo warmo warmalaygu dhiibay deeqsi lilaahida tii aan la'aante dadku waayay onto warmo warmo warmalaygu dhiibay deeqsi lilaahida dhalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi aan laamadoodii dhalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi aan laamadoodii shimbiryo howl af dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu qoso codka dayn laylo waxaad tiraahda shimbiryo howl af dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu qoso codka dayn adiga lubi xasime wadnaho qalbigaadi ka luulata adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaadi ka luulata tilabta miratay waa luxus adduunku albi albi hayloodina cabke qalib hayso hays ora tilabta miratay waa luxus adduunku albi albi hayloodina cabke qalib hayso hays ora dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsid aan laamadoodin dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsid aan laamadoodin
heestaasi shimbir iyo codka fanaanka seki hanad intaasi haddii aynu kaga soo gudubno halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa u diyaara nuur xasan nuur
mahadsan zahra waxaa caawa si rasmi ah qaaradda yurub ugu bilaaban doona tartan uu xiriirka kubadda cagta yurub ugu magac daray uefa nations league kaas oo lagu bedelay ciyaarihii saaxiibtinimo ay ciyaari jireen dalalka yurub tartankan ayaa kooxaha ka qaybgelaya afar ka mid ahi ay ugu dambeyntii usoo bixi doonaan koobka qaramada yurub ee labadii sanaba mar la qabto iyagoo aanan gelin isreebreeb kooxaha caawa ciyaaraya waxaa ka mid ah jarmalka oo la dheeli doona faransiiska ukrein waxaay marti u noqon doontaa jamhuuriyadda jeega weles iyo ireland ayaa ballansan norway waxa ay garoonkeeda gurigeeda kula ciyaari doontaa qobrus bulgariyana waxa ay la dheeli doontaa slovenia kazakhistan ayaa la ciyaari doona georgia halka andora ay fooda dari doonto latviya armenia iyo lichtenstein ayaa is arki doona halka macedoniana ay la ciyaari doonto gibraltar habeen dambena kulamo ayaa jiri doona oo ka tirsan tartankan talyaaniga ayaa poland la ciyaari doona turkiga iyo ruushka waa ay is arki doonaan montenegro iyo romania ayaa sidoo kale ciyaari doona azerbaijan iyo kosofona fooda ayay isdiri doonaan halka serbiya iyo lithuania ay is arki doonaan dhinaca wararka kubadda cagta spain waxaa ugu weyn kooxda barcelona ayaa qorsheynaysa in kulan ka mid ah ciyaaraha horyaalka laliga ay sanad walba hadda kadib ku dheeli doonto dalkan maraykanka qorshahan ayay barcelona bilaabi doontaa bisha janaayo ee sanadka soo socda kulanka ay barcelona la dheeli doonto toddoba-iyo tobanka januari ee labada kun sagaal iyo tobanka kooxda girona ayay warbaahinta spain sheegtay in lagu dheeli doono magaalada miami ee dalkan maraykanka arrintan ayaa ku timid heshiis dhex maray barcelona iyo shirkad warbaahineed oo laga leeyahay dalkan maraykanka heshiiskan ayaa dhigaya in muddo shan iyo toban sano ah ay barcelona sanad walba ciyaar ka mid ah kulanada laliga ay maraykanka keento xiriirka kubadda cagta sbain iyo ururka ay ku midaysan yihiin ciyaartooyda kubadda cagta sbain ayaa cambaareeyey arrintani wargeeska catalan sport ayaa sheegay in maamulka barcelona ay tikidho bilaasha ah ay ku daawadaan ciyaartani bisha januari dhici doonta ay siin doonaan ilaa iyo kun iyo shan boqol oo ka mid ah taageerayaasha barcelona ugu dambeyntiina ra-iisul wasaarihii hore ee talyaaniga silvia berlusconi iyo adriano geliani oo u qaabilsanaa maamulka kooxdiisii hore ee milan ayaa qarka u saaran in ay iibsadaan kooxda monza oo ka mid ah kooxaha heerka saddexaad ee talyaaniga galyaani agaasimihii hore ee milan ayaa xaqiijiyey in qorshahani uu hadda marayo meel gebageba ah milkiilaha kooxda manso nicola colombo ayaa ah wiil uu dhalay milkiilihii hore ee milan inta u dhexaysay toddobaiyo toddobaatankii iyo kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii monzo oo ah koox ku jir koox jirto boqol iyo lix sano ayaanan weligeed ka ciyaarin ciyaaraha heerka koowaad ee serie aada talyaaniga dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aada buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo ciyaaraha inala socodsiinayey nuurow heesihii maxaad inoo haysaa inagii dhegeystayaashu weliba adigoo imka ciyaaray ka soo baxay aad nagula nasatid waa mahadsan tahay sahro waxaan dhegeystayaasha u haynaa codadka macaan ee fanaaniinta maxamed yuusuf iyo sahre axmed jaamac
wayley quruxdaada indhahaygu wareewayley quruxdaada indhahaygu wareer adigayii wada qaato weli waa haadhisidaaye awadaagnu ciyaare weydaasagama adigayii wada qaato
codadka allaha u naxariista labadoodaba ee waa maxamed yuusuf cabdi iyo sahraa axmed jaamac waxaanay u dambeysay idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta mar kale intaynu hawada ku kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur oo idila nabadgelyo